markana kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo hayo maxamed coolacad xasan
lanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta soomaaliya ay soo martay kubadda cagta soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan inkastoo soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka soomaaliya dhowaan xulka todobytoban-sana jirada soomaaliya ayaa ku guulaystay koobka ciyaartooyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha afrika guushaasi waxay qabsatay dareenka soomaalida oo guul sidan oo kalaha ay ugu dambeysay kii markii kooxdii junior-ka xulka qaranka soomaaliya ay ku guulaysatay koobkii bariga iyo bartamaha afrika ee lagu qabtay magaalada muqdisho guushii dhoweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartooydii berisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka soomaaliya cabdi faarax geele macallinkii hore ee xulka qaranka soomaaliya una soo cayaaray kooxdii dowladda hoose ee minishibio ayaa ka warramaya sida kubadda cagta casriga ah ee soomaaliya ay ku soo bilaabatay runtii marka hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah fartameyadii kadib wuxuu as-aasay kooxo oo tabaarka jenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kaleo as-aasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeelle hadda ay dhahaan oo shabeelle jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray kadibna waxau dhisay talyaanigii staadi koni magacaasna waxaa iskale magac talyaani waaye marka kooxay soomaaliya saasay u dhismeen marka dambe kacaankaa yimid kooxay dowladdaa timid dowladda xurnimayaan qaadanay waxaa dhismay kooxyaar soomaaliya xoogga biliiska tabaarka la dhahay weli iyo jenyo kooxo badanaa dhismeen kadibna soomaaliya markaas waxay gaartay heer macnaha ciyaartooy fiicana waxay ka imaadeen cadan saciid ducaale kiila ilaaduu kuu roon yahay saciid ismaaciil qaarna waxay ka imaadeen etoobiya gariile iyo ilaaduu kuu roon yahay juro ciyaartooy fiican waa beri ciyaartooy fiicana ka timid marka ay kuwii joogay ciyaarihii kore u kaceen aad iyo aad ciyaaro fiican ciyaartooy fiicana ka soo baxday marka kadibna annagaa ku soo biirnay ciyaaraha toddobaatan iyo lixdan ku soo biiri dowladda hoosaanu ciyaarayay marka wakhtigaas soomaalida wax guul la gaari ma aysan jirin horseeda mar waxay gaartay ilaa dukuuroon yahay final ay samaysay barigii bartamaha kooxaha iyo juniorka hadda nuur amiin koobkan uu qaaday ayagan intay ku qaadeen under seventeenka guulaha la gaaray wakhtigaasaasay ahaayeen mukhtaar maxamed axmed oo loo yaqaano mukhtaar coti wuxuu isna u soo ciyaaray naadigii batroolka iyo xulkii qaranka soomaaliya waxuu ka warramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta soomaaliya runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacada carabta nima dheelin ciyaarahaas saalka ahaydeen ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay mnaha kaalintii labaad ayaan soo galnay ciyaaraha carabta waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad iyo aad isku dhelitiran oona ay galeen jaamacada carabta lagu qabtay magaalada muqdisho xulkaas aad ay u fiicnaay xulo kale oo aan ku jireen oo dambeeyana waa heerar kale ayaan soo gaarnay heerkii manaha inkastoo mararka qaarkoodna loogu badinaya penalty aan ku haraynay oo si haddaan tusaalaankaa soo qaado istirareebka ciyaaraha bariga bartamaho kale oo loo aadaya ciyaaraha adduunko kale kenya ayaa noogu reebtay penalty kik oo magaalada xamar waxaan u badan hal iber haddana waxaan u tagnay nairobi iyagana hal iber ayay noogu badiyeen sidii mika waxna loo dhigay rigoorada noogu badiyeen haddana kadibna waxaan sii aadna haddana cayaarihii bariga bartamaha uganda isla markaas ayay eeday haddana isla sam tiimkii qarankii kenyatiga hadda haddana cayaarahaasi qaybtii labaadna waa soo gudbayeen oo aniga iyaga isu dhibcin noqon haddana sidoo kale haddana penalty ayay noo badiyeen runtii waana nasiib daro waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa rabana inaan inta ka caddeeyo yaariska voice american aan u sheego minaha dadweynaha soomaaliyeed cayaaraha jecel iyo wixii dubosan oo ah jireen cayaar waxaa jira loo qabtay magaalada muqdisho kii oo aan cayaarihii juniorka under tobani ahayeen kuwaas oo labaatanka waxay ka yara ahayeen runtiina waxaa u sheegaya soomaalida inay qaada ciyaarahaas laakiin waxaan wadankeena soomaaliya ayaan ku qaadna cayaarihii under tobaniga ahaayeen bere bartamaha africa ayay ahayeen waxaa loo qabtay magaalada muqdisho loo qabtay waxaa macalin oo ahay macalinkii oo close oo jarmanka assistan waxuu ahay macalin cumar canjes allah naxariistay iyo macalin cabdi xasan oo sena badda iyo naadiga muqdisho kala wateen hataa ciyaaraas waxaa noo dheelaya oo ka mid ahaay macalinka hadda wato nuur amiin ciyaaraas oo waa nala qaaday koobkaas nala qaaday runtii muxyidiin camar khamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartooydii xulka qaranka soomaaliya ee sideetameyadii ku guulaysatay koobkii ciyaartooyda da-doodu ay ka hooseyso labaatan sana jirada ee bariga iyo bartamaha afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta soomaaliya
walaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay marxalado badanayba soo martay ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii ismaaciil gariire iyo allah u naxariistee ninkii la oran jiray saciid ducaali iyo dhinacan kalena kasoo bin shaakir iyo killer iyo scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen jiilba jiil ayaa bedelayay annagana waxaan bedelnay jiilkii binshaakir iyo ku xigay ayaan bedelnay cabdishakuur iyo ku xigay maasha allah saan kuu sheegay jiilba jiil ayuu bedelay yacni qaranka ugu fara badnaa annaga hadda ninka macalinka u ah nuur dhaayo waa isla cayaareynay waa isla qaadnay koobkan east central africa isla qaadnay isagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah annagu janis waxaan u helnay siddeetankii inaan ku guulaysano bariga juniorkii bariga iyo bartamaha africa anoo nuur ila garab safan yahay aniga iyo nuur iyo waa fara badnaa yuusha qaaq muxudiin xaaji muunye waa la fara badnaa adi dhallinyaro markaa soo kacaysay ayaan ahayn oo marka hore qaranka koowaada noola magacaabay waxaan kasoo cayaarnay niyaami markii kabacdina qarankii anagoo aadaan u yaryareen macalin waxaana watay jarmala oo la yidhahda clos abinhouse soomaaliya marka laga reebo koobkii junior-ka qaranka ee sanadkii kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ay qaaday ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhowaan uu gaaray xulka qaranka ee toddobiyo toban sana jirada soomaaliya loo arko guul taariikhi ah soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad cabdi aadan jibriil isna waxa u soo ciyaaray naadigii waxool iyo xulkii qaranka soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirfiska oo yaraa iyo maalgelin la-aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartooydii hore ay guulo waaweyn ka soo hoyn waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kale ma ahayn runtii dhaqaalo badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso fasilitooyinkaasoo dhan ma jirin runtii waayahaas laakiin maanta waa aragtaan adduunyadao dhan facilitigaas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso annaga usually mostly waa la ordi jiray you know exerciseka saasuu ahaan jiray kubaddana si fiican loo ciyaari jiray laakiin jiimka waa nagu yaraa soomaaliya oo kale annagoo kale ase waxool horta opportunity-ga ahaysana waxay iska ahayd waa naxariisnaan jirnay at the same timena garoonkeenana meesha ku dhex ooli jiray runtii laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aana lahayn mi fahamtay you know sometimes annaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alamiiteyn jireen marka xoogaa facilitigaasna dhibka waa keeni karay oo soomaaliya waxyaabaha horumarka iyo sportiga si fiican ugu gaari waaye sboortiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhallinyarada duufsiga iyo dembiyada islamarkaana la dagaalanta qabyaaladda macalin geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameyadii isufurka magaalada muqdisho oo dagaalla ay u kala qaybiyeen laba dhinac waxaa jiri qad cagaaran wax dhalla sameeye qadkaas cagaaran waxa jiibiya isboortiga oo haya xaggan waa lagu ciyaaraya isbartiba muqdisho intan waa lagu ciyaaraya marka isugudubkii waxuu keenay dadka inay isdhex galaan marka isboorti waa shay keliya lagula dagaalami kara qabiil iyo muqaadiraadka iyo wax lagu horumari kara bulshada inay madowda waa aragtay garoonka imisaa qof aad iskugu imaanayso oo qabiilo kala duwan maxay kala taageerayaan koox qabiil markaas ma jirno cabdulqaadir muuse xuseen oo loo yaqaano nuuraaye wuxuu isna u soo dheelay naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii qurbaha u soo cararay ee aan joojin dadaalkii isboorti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka kanada nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada wallaahi waa cayaaraha waxa keliya oo ugu wanaagsan oo dadka laisugu soo dhawey karo cayaaraha waaye for example annaga intaan ka baxnay waxaan aadnay ninety six sweden dadka aan ku soo baranay ninety six ilaa hadda walaalaan nahay waxaan aadnay ingiriiska dadkaan isku soo baranay walaalaan nahay dad iskugu dhowaanahay hadda markay inta yimaadiin madaxay noo saareen annaga ingiriiska markaan tagno madaxaan u saaranahay waxay ku tusiyahay cayaaraha inay mataqaanaa dadka isku barta cayaaraha inay qabiil shaqa ku laheen ay mataqaanaa wax walbana ayaga iskaaga dhow yihiin marka cayaaraha waxaa keliya oo dadka laisugu soo dhoweyn karo khabiir lagu baabi'i karo waa cayaaraha waay ladhisay cayaaraha gobolada markii la dhaho oo gobolada hadda gobolada markay imahayn waxay yimaadeen muqdisho hotel ay ku degaan marka waxay ku tusiyee qofka marka hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa uu soo noqdo waxay qofay isyaqaaniin male annaga gobolada marka gaalkacaan uu soo dheelay waxaan uu soo dheelay jorgan uu soo dheelay seventy-sevenki waxaana la keenay shangani ana la keenay saaxiibkaa guriga kale la dejiyo kan kale guriga la dejiyo waxay ku tusee marka inay mataqaana isu soo dhowaasho walow hadda ee ammaanka oo mataqaana inta badan oo xun yahay gobolada iyo sida loo qaban jiro gobolada lagu qabto gobolada qaarkood lagu soo dheelo xamarka marka la yimaadana in xaafadaha la dejiyey dadka meesha hoteelka laga dejiyahay waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabi'i karo waxaas waay talada ugu weyn aan soo jeedahay waxaa waaye in la maalgeliyo dhaqaale la geliyo si ay mataqaanaa dadka ugu soo jeestaan ilmaha inay cayaaga dheelaan ilmaha yar markay cayaartooy yihiin iyo markay waxay yihiin ay cayaaga ay dheelin waa kala gedisan yihiin ninka markuu cayaar dheelo waa isdhaqaaleehaa ciyaawou seexaa wuxuu higsaha inuu mataqaanaa mustaqbal fiican oo yeesho xasan xuseen kulmiye oo ka tirsanaa naadigii wegad iyo dekadaha ayaa qaba in kubadda cagtu ay si weyn ula dagaalanto qabyaaladda soomaaliya haddii isboortiga ay sida yahay ay wadaan waxaa waaye dad badan ayaa isbaranayo dadka hadday isbartaanna maarata hadda heshiis ayaa dhacay maxaa yeelay hadda waxaan maqlaysaa maaragtay soomaalida haddana waxay mashaakil ku dhigaan hadday dagaalsan yihin hataa ee la yidhaha badaan laydinka haystaa waa isla soo wada safaayano ma garatay haddii meel looga sheego hadda la yidhaha dhul laydinka haystaa dhul soomaaliya hadda la yidhaha waxaa ahaada waqooyi ha deganaado meel kasta ha deganaado soomaaliya u dagaalamaa muxidiin cambar khamiis oo hadda qaxooti ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa isna aragti taas la mida qabo isboortiga wuxuu la diriraa ama baabi'iyaa ama uu raadgooyaa waxyaalaha xuxun oo siiba ugu weyn yahay qabiilka balwadaha wax walba ayuu la dagaalaa wuxuuna isu keenaa bulshada iyo kicinta caafimaad ayaa laga helaa caafimaadka ayuu dhisaa xeerar fiifiicanna waa laga gaaraa oo qofku jirkiisa iyo dadnimadiisa iyo maskaxdiisii saafi ayay noqonaysaa abuukar sheekh saciid oo loo yaqaano abuukarshaash oo u soo ciyaaray kooxdii wegad haddana ku nool dalkan maraykanka ayaa isna yidhi la dagaalanka qabyaaladda wax weyn ayuu ka qaataa isboortiga qabiilka aad buu uga celinayaa maxaa yeelay aniga markaan ciyaari jiray dhallinyaradan la ciyaari jiray ilaa haddan saaxiibo wadan nahay walaalo aan nahay qabiilkooda maan garanayn marka hadda waxaa jirta dhalinyaro badan oo cayaartooy aan la ahay oo wadanka ku sugan aan caawino aniga markay ay caawinaad isoo weydiistaan weli walaalaan nahay intaas sportska ayaana dhex ana dhex keentay inaan walaalo ku naqano saaxiib ku naqano qabiil ma jiro hadduu yimaado sports intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oon ku soo qaadanay xusuusta waayihii kubadda cagta soomaaliya barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somalia at v o a news dt com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo